kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadiyo haysnaa ee magaalada jowhar oo toddobaadkiiba aadaan oo kale aad ka dhagaysataan warbaahinta toddobaadkana barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa munaasabad lagu soo bandhigayay toddobaadka hal abuurka tiknolojiyada jaamacadda balaasma farceeda jowhar ee u diyaargaroowa
barnaamijka dalkeena soomaaliya waxaa wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna
mar kale isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka waxaad la socodsiin doontaa anigoo aseere cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki sida hordhac barnaamijkaba aad ku maqasheen munaasabadan ayaa ka dhacday howlka weyn ee jaamacadda balaasma waxaana goobjoog ku ahaa macalimiinta wax ka dhigta jaamacadda arday iyo maamulka jaamacadda balaasma ugu horeyn qaar ka mid ah ardayda ayaa soo bandhigtay hal abuur ugu horeyn qaar ka mid ah ardayda soo bandhigtay hal abuurka ayaa iiga warmay waxyaabihii halkaas ay kusoo bandhigeen iyo muddada ay ku qaadatay
xusmaan aro kana mid ah ardayda jaamacadda balasma xarunteeda jowhar kana barto computer science waa baaj eid ah alasad graduate ah horta maanta maalin toddobaadka technolojiga ahayd ee u astaysma jaamacadda balasma anagana group aan socon waxayna ahayd mobile wallet payment system application laa soo dhigin oo lacag lagu kala diri karo lacagaha digitalka ah oo hadda adduunyada loo isticmaalo waayo aaladan waa baroject far badan soo sameynay marka anaga waxaan dooran midkan waayo maadaama oo i t da sii horumartay badanana dadka isticmaalaan aaladda hadda waxaa caansan ofshal ah barnaamijkan dad ciyaaran sida cripton lacagta lalahayo lacagtan kale loo isticmaalo digital dadka lasugu diro electronics bill kala jiro iyo lacago kale marka aniga qaab oo sidaas camal usameyna application keenay waana waana manual ah wuuna shaqeyna insha allah waxa ka dhiman waa dhamaystir doonaa intaan jaamacadda kusoo jeednay afar sana oo dhammaatayna waxaan ka dooranay inaan sameyno applicationkan maadaama jaamacadda si horumar oo uu sii sameyso maadaama oo dadka badanaan lacagta ku bixiyeen fee inay applicationka sidan oo lacag jaamacadda iyo ardayda inay isticmaalaan oo ugu talagalnay muddo waad afar bilood noogu qaadatay application horta waxaa ka sameynay maadalaa front end oo ahaa p h p iyo mysql oo back end u ahaa aan ku sameynay waana wuxuu ku dhisan yahay kood waayo aan qornay jifti badan aan gelinay aan ku sameynay taasna waxaan ugu mahad celinaynaa jaamacadda ayna fursad noo siisay ee ayna bartay maadooyinkaas oo ku dhisan yahay mase fikirkan anaga horta laba ruuxan ah fikirkan aniguna iga soo dhex buuxay maadaama aan rabnay inaan sameyno wax kale ka weyn haddana awoodda aan u haynin sida hormuudoo kale u sameysay ee waalidkeeda wifi la dhaho kale inaan midtaas camal ku dabaqanaan rabnay hadda waayo maadaama aan nahay haddana arday aan nahay oo baahidan ay badan tahay saarabni inaan gaarsiin waayay mustaqbal ay rajaynayna dhageyska domain uu leeyahay oo la dhahay xidig teach oo badanaan oo yaqaanaan waa dashada xidigtiisa jagarta waa website caan ah oo la yaqaano domainkiisa kasaasaan ku sameynay uuna shaqeynaa ofisiyaal bal kabar marka aad soo bandhigtay dareenka sugu noqday iyo falcelinta aad la kulantay waayo marka soo bandhiga horta waayo dareenkii zaa'id uu kacsanaa waayo farxadna ay ahayd murugna ay ahayd maadaama dad badan aan hor istaago wax ka jeediyay aan u sheeg waxaa fikirkii naga soo dhex buuxay aan ka soo jeediyo waa ku farxay mid kalena waa ku murugiyo markaa hoos ahay waa erar fara badan ay qabta haweenin badan aan u wurdin koter iyo qalde oo internal ah aan ogeyn marka
magacii waa maxamed cabdullahi maxamed kana tirsan jaamacadda balaasma xarunta jowhar maanta waxaa waa maalintii loo asteeyey kii isbuuca teknolojiyada oo ay jaamacadda ku qabanaysay xarunteeda jowhar brogramka aada ugu faraxsanahay ilan waa saar loogu soo sheegay oo walaalkan ugu soo sheegay cabdirashiid barnaamijkaas habeenin badan aan u dhafarnay macalinka oo anaga oo wax noo supervisorka noo ah oo garab oo waxyar unu siiyey inta kalenta aniga cabdirashiid aan qabanay walaalkan markii ugu horeysa maa marar badan aan ka qaybgalnay oo barnaamijyo badan aan qabano maantana waa nala soo doortay inaan barnaamijkan oo maalinta teknolojiyada aan ka qaybgalno jaamacadda soo dooratay dareenkeyga aada ugu faraxsanahay ilaan marar badan aan soo jeedinaynay barnaamijyo noocaan dad saan u fara badan maan arag inta ugu badan aday hadirtaan oo maalinta teknolojiyadu ay imaatee brograamka aan soo bandhignay waa mid magaciisa waxaa la yidhaahdaa biometric based food system waxa lagu qabanayana waxay tahay doorasho qaab dijitaal ah micnaha ma ahaan waxa laga soo tagaya waxay tahay doorashooyinkii hore manuwaalka ahaay oo waraaqadaha markaan aragnay in wakti badan ay qaadanayaan doorashada oo lagu qabanayo waraaqaha iyo midda labaad oo ah in xagga amniga ay aada ugu liitaan ayaa waxaan ku dhiiranay marka in aan samayno qalab lagu qabto doorashada waktigana soo goowayo xagga amnigana aada ugu sareeyo doorashooyinkii hore ee waraaqadaha lagu qabanayo waxaa xusid mudan sida waraaqadaha marka oo doorashada waraaqadaha ay dhacayso koow xitaa qofka waxaa waaye odayaha ah xataa asiga codku wuu isku shubi karaa qofna wuu ku shubi karaa qalabkeynana wuu leeyahay marka hore waa la diiwaangelinayaa sidii qofka musharaxaodayaha amala cafwan aa loo diiwaangelina marka hore kow systemka intuusan doorashada bilaaba waxay tahay dhammaan waxaa la diiwaangelinaya codbixiyaasha haddii aan hadalkaan kala qaado codbixiyaasha marka la diiwaangeliyo qofka musharaxa ah qaabkii wuxuu ku jiraa qaybta codbixiyaashina wuu ku jiraa asigaa marka waxaa laga dhigaya musharax codka asiga musharax codbixiyaasha marka ay leeyihiin inay codad ay dhiibtaan asigana wuxuu xaq u leeyahay inuu codkiisa ama inuu asiga isku shubo ama inuu qof kale ugu shubo wuu leeyahay qalabkeena biometrika systemka aan diyaarinay waxaa ka mid ah inuu indhaha aqriyo inuu suurka aqriyo inuu waxaa waaye wejiga qofka aqriyo waxyaalo kaleeta aan inta kusoo goobi kara xitaa codka inuu aqriyo laakiin kan aan hadda aan ku dhiiranay deficeka aan hadda aan gacanta ku hayno ee doorashada aan ku qabanayno waa midka aqrinaya suurka qofka xitaa waxaa xusid mudan in qofka labada gacan oo ilaahay siiyey bidax iyo midigta haddii laga diiwaangeliya gacanta bidax inuusan marnaba gacanta haddana midig uusan waxaawaay doorasho oo kusigeli karin labada gacan gacantii laga diiwaangeliyey oo keliya uu ku galayo doorashada horta waxaa waaye applicationka waxaa u baahanba soomaaliya idil sidaan anigu isleeyahay waayo doorashooyinka hadda jiro dhammaantood waxay ku salaysan yihiin qaab xag amni aana waxaa waaye aan dhihi karaba xag amni ma aha wax wanaagsan waayo waxaa arkaysaa waxay taa dhowr jeer waxaan soo laalaabtay qofaa waraaqad qaadanayo waraqadaa way halawday hal qof waxaa u codeeyey laba qofood marka systemkan qalabkan aan aniga aan wadnayn wuu kaa diidaa markaa geshid gudaha systemka codeynta markaa geshid olle waxaa dooran kartaa qof inaa u codeysid haddaad isku daydid qof kale inaa u codeysid waxaa codka waynaya qofka hore aa u dooratay oo tigta way ka qadmaysa waxaa saarmaya midka dambe aad dooratay marka waxay nagu dhiirigeliya waxay tahay waxaa khaladaadyaha soo laalaabto warqadaha halaawaya oo warqad hebel way halaawday ee ka mid tahay waqtigii oo saa'id u dheeraada waxaa waaye oo asigana soo gaabinayo qofka oo he codbixiyo ah keliya wuu imaana markuu imaado suulkuu saara suulka markuu saara wuxuu gudaha u galaa sistamka dadku uu dooranayo calaamada tig saarah oo keliya kadibna wuxuu leeyahay samidoo leeyahay ilaaham hadda iskale juhdi dadaal horta waan ku bixinay waqti dheer ku dhowaad lix bilooda sistamkan samayntiisa aan kusii guda jirnay waa alxamdulilah hadirtaan maadaama aan dhihi karno waa maalintan guulaysanay marka waqti dheer uu naga qaatay ku dhowaad waa lix bilood inta ay jaamacadda ay furnayd maasha allah horta dareenkayga halkaan kuma soo koobi karayo waayo waxaan ku faraxsanahay in aan noqdo ama aan is leeyahay waa tahaybo ardaygii ugu horeeyey ee qalab noocan camal ah micnaha hindisa maybe hadday ay jiraan waxaa raaligelina ka bixinaya laakiin waxaa isku haystaaba anigu inaan ahay ardaygii ugu horeeyey qalab doorasho hindisa weliba qalab aan u arko koow in ay degmadeyda hirshabeelle ay u baahan tahay labo dowladeyda dhexe ee soomaaliya inay u baahan tahay marka dareenkeyga waxaa waaye lama soo koobi karo falcelinta midda ahna maasha allah aad iyo aad waxaa mahadda iskale maamulka jaamacadda ee macalimiinta iyo ardaydaba wanaag maahine ilaa ayaa dartaa waxaa waaye wax xumaati ah ma kala kulmin waayo waxaad ba u malaysaa dadkii in ay ka daaleen doorashooyinkii hore ay ku salaysnaa habka qaldan ee waraaqadaha iyo wixii isdabamarinta ah in ay ka daaleynay anigu ay i leeyihiin isii dhiirgelinayoon i leeyihiin maasha allah doorashadii loo baahnaa iyo qalabkii loo baahnaa waad keentay meesha ha ku ekeenayna horey usii dhaqaaq ugu horeen magacii waa zukriya xasan ciyuub mid ka mid ah ardayda jaamacadda balaasma xarunteeda jowar kana ah arday dhigto kuliyadda computer science semester six waxaan waxaan ku jirnaa isbuuca teknolojiyadda jaamacadda balaasma oo markii ugu horeysa jaamacadda laga qabanaayo aadaan ugu faraxsanaa inaan ka qayb noqdo mahaddas ilaaha iska leh midda labaadna maamulka jaamacadda iska leh oo inuu soo tugeliya inaan ka qayb qaadano projectin aan u qayb qaadanay anaga wuxuu ahaa online food ordering system systemkaas oo ku shaqaynayo qaab online ah qaabkaas onlinekaas marka waxaa waaye in lasoo dalbanayo cunto cunto qof kastoo gurigiisa joogo oo kasoo dalbanaya maqaayadaha magaalada o dhan waabashaad isugu keenaya maqaayadaha magaalada o dhan maqaayad kasta cuntada haysiisoo gelinaysa soo gelinaa kadib marka qof kasta jooskiisoo leeyahay marka cuntada u baahan yahay cash on delivery xaafada loogu keenaa e v c lacagtiis ku bixinaa ama wuxuu rabaa ku bixinaa marka nidaamkeen saasoo u shaqaynaya waxaan u dooranay maadaama ay soomaalida hadda zaa'id uu sii faafayso baraha bulshada isticmaalka websaadyada iyo internetka oo zaa'id loo wada fahmi isaga kore waan ugu yaraa laakiin hadda zaa'id aan wada fahmi marka fursad ayaa ka jirta asaga marka maqaayadaha magaalada maadaama ay abiid qaarkood yihiin inaan ku soo darto barnaamijkan barnaamij aad loogu baahan yahay oo dunida caalamkana waa ka shaqeeyaa wax hadda hore wax hadda bilaaba ma ahanba caalamka waa ka shaqeeyaa marka waxaan ku dooranay marka maadaama uusan uu ka bannaan yahay magaaladeena inaan magaaladeena ishaas ka bannaan inaan buuxino oo update aan iska dhigno marka saasaan ku dooranay programkan waxaan soo diyaarinayna semester six oo dhan ku dhawaad lix bilood aan ku guda jirnay diyaarintiisa iyo habeentiisa iyo naqshadayntiisa ma insha allah ilaahna nuu guuleeyey fikirka aniga keliya maskaliya tiimka aan isla shaqaynay oo juhud iyo waqti dheer isla soo bixinay ayaa fikirkaas isula keenay fikir badan lasa keenay fikirka ugu qurxanaaday waa laga doortay meesha kaasoo ahay marka laakiin tiimaa ku keenay fikirkaas fikir hal qof keliis ma kasoo maxdam ahayn aad iyo aad waa isleeyahay programkeena waa program aan kasoo shaqaynay aan waqti badana ku bixinay wax yar abdheed uu baahan yahay waa dhammaystirina insha allah sida hooshayna hadda hoosha noo socoto marka haddii waxaa laga yaabaa inaan magaalada kasoo bandhigno ma dhow oo maqaayadaha magaalada aan geyno aan soo fahansin nidaamka isoo u shaqaynayo magaaladeena ka hirgelino oo dadka ugu horeeya barnaamij noocaas hirgeliya inaan noqonana aad u rajaynaa programka maanta aan soo bandhigno horta programka waxaa waaye online food programkeenana wuxuu ku saabsan yahay cunooyinka qaabka onlineka loo dalbado adigoo gurigaaga joogsa aaga dalban kartid fadhigaagana lagugu keeni karo kiiba boqol fikirkeena waa fikir wanaagsan waxaana leenahay annaga programka tiim ahaana u diyaarinay programkana waxaan rajeynaynaa inuu noqdo brograam hirgalo oona brograam annaga ku shaqaysan karna tiim ahaan inuu noqdo magaaladana ka hirgalo maasha allah falcelin wanaagsanaa kala kulanna brograamka markaa soo bandhignay macalimiintana way ku qanceen brograamkana waa brograam wanaagsan wallahi farxadeyda aad iyo aad mala soo koobi karo maadaama brograam intaan bilood kusoo tiir iyo tacabeelen aan soo dhisayna maantan aan soo jeedinay farxadeena waxawaaye malasoo koobi karo aad iyo aad u faraxsanna mid ka mid ah macalimiinta kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa dhankiisa iiga warramay waxyaabaha cajiibka ah ee uu ku arkay munaasabadan magacayga waa abuukar cabdinaasir cali waxaan ka mid ahay macalimiinta jaamacadda balasma ee xarunteeda jowhar ee dhiga kuliyadda combuter science aada ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo toddobaadka hal abuurka teknolojiyadda ee ardayda jaamacadda balaasma ee xarunteeda jowhar runtii ardayda bandhigan waxay kusoo bandhigeen brograamyo kala duwan oo aada u qurux badan waxayna isugu jireen semestero kala duwan oo ay ka bilaabmayaan semesterka labaad ilaa iyo semesterka sideedaad marka ardayda waxay soo bandhigeen maasha allah brograamyo qurux badan oo aada bulshada u anfacaya maadaama ay yihiin arday oo brograamrisa brograamyada diyaarisa kuliyadda ay baranayeen ay tahay computer science runtii aadan ugu faraxsannahay arday intaasoo sano aan waqti iyo juhdi aan soo gelinayni cilmigii ay barteen maanta siga oo practical ah inay soo bandhigaan waana runtii markii ugu horeysay jaamacadda ay toddobaadka hal abuurka teknolojiyadda jaamacadda balasma xarunteeda jowar la qabto waxaan rajeynayaa sanadahaas soo socdo bandhigan bandhig ka weyn insha allah oo ay dad badan kasoo qayb galaan brograamiyo badan oo kala duwana ardayda ay kusoo bandhigaan sidoo kale jaamacadda waxaa aada ugu faraxsanaha balaqaadyada ay u sameysay ardayda oo ah ardayda ku tartamaya brograamyada ee kaalimaha koowaad iyo labaad ku guulaystay in scholarships ay sii doonto iyo sidoo kale hadiyado oo kala duwan marka aadan usoo dhaweyneynaa anigoo ka hadlaya afka macalimiinta runtii waxaa aada igu cajiibsanaa laba brograam oo aada muhiim uga ah bulshada soomaaliyeed isticmaalkooda tusaale ahaan brograamka ugu horeeya waa brograam lagu qayb qaadanayo votika ama doorashooyinka oo qofka asigoo sameynayo finger printing ama suulkiisa saarayo codeen uu ku sameynayo runtii ardayda hadda brograamka waa brograam aada u kooban oo loogu talagalay ardayda jaamacadda in doorasho loogu sameeyo xarunteeda jowar oo ay ardayda ku dooranayaan gudoomiyaha midooda ardayda jaamacadda balasma xarunteeda jowar runtii waxaan rajeynaya brograamkaas inay meesha kasii wadaan oo heer ilaa ay qaranka uu anfaco doorashooyinka qayb ka noqdo laakiin hadda brograam aada cajiib u aha oo ahaa weliba ardayda si practical finger printerkii ay keeneen ardaydii suulka ay saareen oo doorashooyinkii xarunta maxladhaa hoolka lagu soo bandhigay asigoo weliba sheegaya qofka guuleystay inta codoo helay ardayda codeynaysa weliba asiga oo ardayga aan diiwaangelsanin oo fingerkiisa aan la haynin oo doorashadaas uusan qayb ka noqon karin waxaa kaloo aada ugu farxay markaa arkay brograam aada muhiim u ah oo exchangiga oo lacagaha lagu kala wareegsan karo sida e v c-ga oo kale laakiin ah ka duwan oo ah barnaamijyada hadda soo baxay sidaa ognahay adduunyada hadda waa laga gudbay lacagihii caadiga warqadaha in la isticmaalo waxaa loo wareegtay waa wax loo yaqaano crypto currency ardayda marka waxay sameeyeen barnaamij lacagahaas lagu kala wareegsan karo exchange lagu sameyn karo oo weliba hadartaan tijaabadiisa ay socoto oo laga yaabo xitaa jaamacadda inay isticmaasho ardayda lacagahaas crypto currency isticmaalaya xitaa inay fiiga jaamacadda iyo inay isaga bixiyaan marka labada brograam ugu cajiibsanaa aan bandhiga maanta ku arkay labadaasaan ka xusi karaa wallaahi ardayda waxaan ku dhiirgelina horta markii ugu horreysay waa brograamkan toddobaadka teknolojiyadda toddobaadka halabuurka teknolojiyadda lagu qabto magaalada jowhar marka waxaan rajeynaya jaamacadda balasma inay barnaamijkaas sii wado ay maxladhahay sii ballaariso sidoo kale ardaydana waxay muujiyeen sida ay ugu go-an tahay inay wax bartaan saa ognahay agii hore ee magaalada maku oolin jaamacado ardayda inta badan markay dugsiga sare dhameeyaan waxay aadi jireen muqdisho iyo dalka dibaddiisa laakiin hadda waxay muujinaysaa in ardayga asagoo magaaladiisa joogo oo wax baran karo sidoo kalena beertiisoo falan karo qaybihii dambe ee barnaamijka aynu isla soo gaarnay markana maamul ku-xigeenka jaamacadda balaasma cabdulaahi bashir ayaa ka waramay waxa loogu golleeyahay barnaamijkan bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah aad iyo aadaa u mahadsantihiin radio isnay barnaamijkan jaamacaddu waxa ay u gol leedahay in ardada badata kuliyadda combyuter syniska in hiwadooda hal abuur ee teknolojiyada inay kusoo bandhigaan waa markii koowaad ee jaamacadda ay isku howsho inay ardada dhigata combyuter synic inay u qabato barnaamijkan hal abuurka teknolojiyada jaamacadda balasma jaamacaddana muhiimadda ay noo leedahay waxay tahay in ardayga waxa uu barto hiwadiisa hal abuureed inuu soo bandhigo jaamacaddana dhiirigelin uu ka helo ardayga si uu mustaqbalkiisa u higsado ayna u noqoto waxyaabo itusiyo itaabsii ah waxyaabuu baranayay inuu si baratical ah u sameeyo una soo bandhigo lana yimaado waxyaabo ablicationo ama sistamyo bulshada waxtar u leh ujeedka ugu muhiimsanaa oo aan ka leenahay toddobaadka iyo teknolojiyada jaamacad balaasma waa midkaas insha allah wuxuuna noqon doonaa mid joogto ah oo sanad kasta la qabta ayuuna noqon doonaa waxaana la abaalmari doonaa gruubkii ku guulaysta insha allah kuliyadda combyuter syniska jaamacadda waa ardada dhigata way fara badan tahay hadda waxaa ka qayb qaadanayo afar galaas ardadooda ka qayb qaadanayso afarta galaas oo ka qayb qaadanayso ardadooda waxaa loo qaybiyey gruubyo waxay soo diyaariyeen ilaa iyo labaatan system ayay sameeyeen iyo brogramis iskugu jira ay sameeyeen gruubyada ka qayb qaadanaya waa labaatankaas gruub ayaa ka qayb qaadanayso run ahaantii horta dhanka iyo hablaha markii la dhaho waxay u badan yihiin dhanka iyo caafimaadka jaamacadda markii loo fiiriyana kuliyadda caafimaadka ugu koowaad ah ugu horeyso kuliyadda combyuter syniska ku xigto mar kastana waan ku baraarujinana gabdhaha inay bartaan kuliyadda combyuter syniska inay bartaan inay bartaan public administrationka iyo businesska dhammaan kuliyadaha inay bartaan waan ku dhiirigelinaa balse waaqica magaalada ka jiro iyo ardada noo imaato inta badan waxay jecel yihiin kuliyadaha caafimaadka inay ku biiraan kuliyadaha caafimaadka hadda gabdhaha ugu badan laakiinse kuliyadda combyuter syniska gabdhaha aaday ugu liitaan waa sax insha allah waxaan rajaynaynaa inay gabdhaha ayaga ardada kale soo socota insha allah oo jaamacadda laga diiwaangelin doono in gabdhaha ay doortaan kuliyadda combyuter syniska sababtoo ah combyuter syniska waxay noqotay waqti xaadirka caalamka waxay ka tahay baahida koowaad ay ka tahay oo first need ay noqotay saas darteed marka meel kasta hadday tahay goob caafimaad hadday tahay goob waxbarasho hadday tahay meel kasta ayay gashay kombyuutarkii kuliyadda kombyuutarka aada loogu baahan yahay marka waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed kuliyad kasta way bara karaan waxay ku xihan tahay dadaalkooda iyo waxay ku xihan tahay hal adeegooday ku xihan tahay combyuter science-ka hadda ardadan way ku jiraan gabdho way ku jiraan laakiin way ku yar yihiin insha allah waxaan rajaynaynaa qolooyin kaloo soo socdo inay tiro badan oo gabdho na aragnaa rajaynaynaa insha allah waa jirta in barnaamijyada ay soo dhigeen ay soo bandhigeen ardayda qaar oo ay ka mid tahay applicationkii loo isticmaalayay doorashooyinka ee ay ka mid tahay midii loo isticmaalayay lacagta digitalka ma laga yaabaa jaamacadda laftirkeeda in loo isticmaalo applicationadaas ay soo bandhigeen ardayda sababta qorshahan loo sameeyey waxay tahay ardada mar hore way samey jireen barnaamijyadan way samey jireen oo si gaar ah ayaa looga dhagaysan jiray natiijooyin ay ku heli jireen balse toddobaadkii teknolojiyada sababta loo qabtay oo hibada hal abuurka inay kusoo bandhigaan ardada oo loo sameeyey waxay tahay in jaamacaddu ay kala dhexbaxdo brograamyada ugu wanaagsan ay kala dhexbaxdo ardada la dhiirigeliyo oo hadiyado la siiyo sidoo kalena wixii anfacaya jaamacaddan eh ay ay iyada isticmaasho insha allah ardadaasna lagala wareego jaamacaddana waxay diyaar u tahay xataa inay u samayso suuqgeyn ugu samayso ardada applicationada wax ku oolka ah oo bulshada soomaaliyeed anfacayana insha allah jaamacadda waxay u samay doontaa suuqgeyn ugu samay doontaa hadda qolooyinka hadda qalinjibinayo semester 8-ka waxay soo bandhigeen application dhammaystiran oo ka hadla doorashooyinka loo isticmaali karo biometric ah oo aad u heersareeyo ay soo bandhigeen insha allah madaxda naga sarraysa jaamacaddana insha allah waa u gudbi doonnaa si ay magaciisa ardadaas ay loogu sameeyo hal abuurkooda si ay hore ugu sii wataan oo uu noqdo application dalka iyo dadkaba wax taray insha allah guud ahaan intaasi ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxbarashada raadi aha isnaay oon toddobaadkan ugu hadlinay munaasabad lagu soo bandhigaya toddobaadka hal abuurka teknolojiyada ee jaamacadda balaasma inta uu socday barnaamijka waxaad la socodsiinaysa anigoo ah saare cabdi xuseen dhanka iyo farsamada nawaa zaki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid ciinkiisa ah sidaa iyo nabadgelyo